aad ayuu mahadsan yahay xasan kaas qoyste halkaad kala socoteena waa washington dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa iyo caweyska iyo washington saada ciidan nuur ayaa inoo haysa
wacno wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabti kasta xadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee v o a ramadaan kariim ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waa caweyskii ugu dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan idin hayaa sheekooyin iyo qodobo aad u xiiso badan oo aan hubaynaad in badan qosli doontaan bisha ramadaan dadka muslimiinta intooda badan intooda awooda bisha barakaysan ee ramadaan inta lagu jiro dadka muslimiinta ahi badankooda gaar ahaan intii awoodaa way soomaan waxaa isbedelo saacadihii wax la cunayey xilliyadii la seexanayey oo dadka qaar ayaa habeenkao dhan soo jeeda ama cibaadaha ku soo jeedaan ama camalkala ha qabtaane haddaba dad badan ayaa bishii barakaysneyd ee ramadaan sheekooyin aad u qosol badane ay ku dhec qisada aynu ku bilaabaynaa waxay ku dhacday nin odaya oo magaciisa aanu ku soo gaabinayna aw xasan aw xasan waa nin reer magaala da-diisu ilaa konton ayay madaxa la gashay magaalada aad baa looga yaqaanaa waa nin ganacsado ah geesta kalena waa nin dadka yaqaanaa ay ku tilmaamaan inuu yahay nin dhowrsan oo afkiisa iyo adinkiisaba laga nabad galay waana nin xaas leh balse aw xasan arrin la yaab leh ayaa ku dhacday qisada aw xasan waxaa inoo haya nin dhallinyaro ah oo ka ag dhowaa meeshii qisadaasi ama dhacdadaasi ay ku qabsatay aw xasan aan barnaamijka caweyska washington ku soo dhoweeyo cabdifataax sheekh nuux jaamac dabshid oo haatan ku sugan magaalada florence ee gobolka kentucky ee dalkan maraykanka cabdifataaxoo soo dhowow sahraay aad iyo aad baan kuu salaamayaa aad iyo aadna waan kaaga mahadnaqayaa inaad caawa barnaamijkaan marti u ahay sahraay ninkan aw xasan nimay saaxiib yihiin ayaa casuumay oo afur u sameeyey waan gartan markaa cashadii markay afurkii dhammaysteen ayay haddana cashadii u diyaar garoobeen waa tan way casheeyeen cashadoodii bay dhammaysteen waan gartan intaa kabacdi way u diyaar garoobeen inay qaylaan kadibna qaadkoogii bay iska qayleen qaadkoogii bay dhamaysteen haye qaadkii markay dhamaysteen markaa qaadkii markuu ka luqluqday buu isku diyaarinaya inuu gurigiisii tago haye marka ninkii ay casuumay casuumadda u sameeyey ayaa ka odhanaya aw xasan ow yartanaan adeerka u ahay xaafadoodii ku tuur haye waad isku dhowdihiini waaye inanta raad sii sii inanta raad sii sii buu yidhi waan gartay aw xasanaha waraarsan buu yidhi haye yartu waa waa dhalinyaradan dambe waan garta maasha allah quruxna ilaahay waa u dhameeyey waa ti yaroo shidan yaroo shidan oo kalanja oo indhawaaweyn sahraay
waan garta oo kacdaad indhaha ku siisaba sida korontada leyrka wadnahaaga u gelgelaysa wax kale kuma garatide waa tahay ninkii aw xasan inantii wuu soo qaadaya haye aw xasan marka kolba hoos u ka ereegaya maasha allahda ayuu hayaa saaray mararka qaarkood hoos buu ku yara xadaya wuxuu leeyahay alla adeer maxaad qurux la soo koraysaa niyadiis kale mise afku toos ugaga leeyahay may niyadiiska leeyahay afka kama odhan kara saaray dee ila adeeray u sheegi doontaa adeeray u sheegi doontaa hoostiis ka leeyahay alla maxay qurux la soo koraysaa waan garta laakiin saaray marnaba hunguri kagama jira aw xasan inantaa uu soo qaaday waay laakiin wuu qushuuc wuu si fiican ayuu ugu qushuucsan yahay haya
haddaba inantii iyo ayaa aw xasan ka odhanaysa adeer aw xasan ow aan hodheel yaro hodheel hargeysa kamida hodheeladan waaweyn aya ka odhanaysa adeer biise yar aan kasii qaato oo tiika wey aan ka dhigto haye
aw xasan waa nin iska waa nin mirqaansan oo qaad imika kasoo kacay haye laydna saaray iska yaro doonaya marka qaadka laga soo kaco qofka inuu iska yaro laybsado uu jecel yahay waan garta
marka si fiican buu ka oranaya adeer buu ka oranaya waxba ha safaari garaysane hahe ama waxba tugo waxba tugo ha ka dhigan adeer halkaagan iskaga cun buu ka oranaya anna waan ka sugiye anna waan ku sugaya waktigaada qaado ka oranaya aw xasanna dulqaad badan ahaye aw xasan waana dulqaad badan laakiin saara waxasan wuxuu u baahan yahay inuu hawada ay reero qaato isaga waa u dan isaga danba ugu jira inta inta diibsada cunayso isna laydhaas Ayuu yara isna qaadan layda- ayuu layda qaadanaya waan gartay sahraay miis banaanka yaale ayay wada fadhiisteen aw xasan iyo inantii haye bal sahraay isla doorasho ilaahayba ama amarka ilaahay siday u dhacdayba hahe aw xasan aw xasan xaaskiisii oo aan baryaha iyo baryaha aan hudhaal ayman ayaa habeenka lagu casuumay isla hudhaalkan waa hoteelkan ay cashada ka qaadanayso inanteeda diibsada ka waa cunayso isla hu- isla hoteelkan ay inantu diisada ka qaadanayso ayuu ayay gabadhiisuna caawa marti ku tahay oo lagu casuumay war bal martida goorta xun socoto eeg haye
taas ama isla doorasho ilaaha waan gartay sahraay waxa sahraay inan gabadhii inan ay saaxiib yihiin oo casuumada loo wada fadhiyo hahe ayuunbaa arkaysa ninkii aw xasan oo halkan ba hal inan oo qurux badan la fadhiya cajiib markaasay odhanaysaa alla hoognay alla hoogay markaasay odhanaysaa naayaa isagooda iyo caawa bidhbidhaha shidanaya
haye sahraay marka la yidhaha bidhbidhaha u shidan waa markuu ninku magaranaysa gabadha aan u qabin uu la socdo ama Cajiib.
ama gabadha aana dee meher kugu xidhna inaad la socoto hahe gabadhii waxa sanqabeybaa sahraay markaaba ay shaqac ku siinaysaa waay ballankii ilaahay waaba odagayga oo xasan oo halkaa fadhiya oonay kaba qasnaynba
oo biiso lagu ag raansanayo oo biise lagu agraagsanayo markaasuu saaray weliba sidiisa u fadhiyo ees calaacadyaadayso haye
dhowr jeer ayay qiirootay oo eegtay markaasay tiri malaha isagii ma aha se ballankii ilaahay waaba aw xasan un biyo ismarin waay sahlaay halkaa arrintii markay maraysa xaaladdu faraha ay ka baxday xaalku gacanka hadal buu isku bedelay inantii saaray biisadeediiba iska cunaysaa adduun ma hayso Hay.
halkan bay raamsanaysaa waay aw xasan oo reer maa tahayna maba isoranba oo xasan oo mabay wareysanaysana waa ka halkan iskoodhaadhinaya hawadu naacawdu saa ugu dhacayso allah yacisag haye saaray halkaa markay arrintu marayso xaaladdu farahay ka baxday wax kale kuma garatide waay ninkii aw xasan wuxuu ku warhalay un saaray iyadoo kale wax laga laalaado waxbaa ku habsaday inantii yarayda halkan fadhidayna laba habiye hablood ee saaxiibka yihiin baa show halkan gebigeegiiba ku soo ururay boolis iyo wax ma la dalbaday maxaa booliska dalbanaya isla gaadhay oo waa daqiiqada gudahooda aw xasan saaray kalarkaa laga laalaaday naqaskaa ku dhegsan haye hal kelmad baa laga hayaa waan gartay bellankii ilaahay aw aw taabacba adeer waa bellankii ilaahay aw taabacba adeer waa saaray ninkii aw xasan sagaal iyo toban jeer ayuu dhaaranaya oo dee yaa dhegaysanaya dawaxanka qaylada iyo buuqa waad aragtay dadkuna markay meel wax ka dhacaan waa lagu soo wada ururaa aada iyo aad saaray diisadii iyada iska daayinay calfatee miiska hoostiisay ku dhacday aa haye meesha xaaladdu waa qasan tahay waan gartay saaraay xaaladdu intaa kuma ekaane markii laga jiiday ee gabadhii laga qabtay gabadhi sidii kuma ekaane intii dibadda u baxday ayaa gaadhigiisii oo halkan baarka ka yaalay ay afartii muraayadoodba digada ka dhigtay aa waan gartay markaasay markay digada ka dhigtay haddana iyadoo aw xasan lagu ururtay intay ku soo noqotay ay ku tiri haye waa inooyo gurigii weli waxba kuma gaadhine sidaasay tay xisaabina dambaysaa ood weliba gaarigiina
saasay xisaabina dambaysaa saaraay arrintii way adkaatay xaaladii laakiin waxay ku dambaysay hahe aw xasan raggii casuumeye saaxiibadihii ahaa iyo ninkii gabadha adeerka u ahaa dhammaantood inay gartii soo galaan oo nin oy raggii dhammaantood ku dhaartaan hahe in ninkan aw xasan gabadhan wax alliyaaliyo wuxuu ka damacsanaaanay jirine uu ina yaroo uu aw jaamacadeer u yahay uu soo qaado ay tahay marka xaaladii sidii baa lagu dhameeyey laakiin waxaa cajiiba sahraay hahe ninkii aw xasan ahaa horta afur dambe iyo caso dambe uu ka xanaaqaa iyo reer dambe oo wax la soo cunuu gurigooda iyo tahay reer dambe oo wax la hadlo waxaa laakiin ugu sii cajiib badan ninka aw xasan haddaan ku tiro aw xasan oo masaajidka igu yaro tuur hahe oo xasan muraadaha inta dalacdu ka horreeya masasiil ayaad ii haysa walle waxbaa qabsaday ninkii odayga ahaa aad baad u mahadsan tahay cabdifataaxow ragga jabay bisha ramadaan ma yare eh bal qisooyinka ramadaantii dhacay aynu hore ugu sii soconne khadar cabdi cabdilaahi oo inta badan ururiya sheekooyinka maadda iyo qosol kale khadar hore ayaa barnaamijka caweyska washington ugu maqasheen isagoo sheekooyin ehel ama asxaab ku dhacay inala wadaagaya balse caawa arrinku sidaasi wuu ka duwan yahay oo khadar wuxuu inoo hayaa sheeke isaga laftiisa ku dhacday khadar cabdi cabdilaahi oo ku sugan magaalada vienna ee dalka austria kusoo dhaweeyay barnaamijka caweyska washington khadar saadahay aad baan marka hore kuu salaamayaa adiga iyo bahda v o a iyo dhammaanba dhegaystayaasha waxaan jeclaa caawa saharay sheekaadii ay ku dhacday bal ilaa maxay ahayd idinla wadaago adiga iyo maxaa dhahday dhegaystayaashaba waan gartaa
sabanadii igu horreeyey oo laba kun iyo sagaal boqol iyo sagaal sagaashankii adigu ahaa meelaha ahaa ayaa oo hadrigu ori aan soomaba ayaa waxaa soo dhawaa waktiga afurkaa soo dhawaa dabeetana afur t v i hor yaalay guriga t v ma oolin maxaan ahdahay dee facebook aad kusii maadaarisa amaba internet iyo social media xagana ma jirin moogtaha waan garta dabeedna afurkii anaga isdaawanayno way hor yaalay oo mataqaanaaye aniga labada qora qofka macnaha ku wada jirnay aada iyo aad dabadeed markaasaan ka eegaayey oo dabcan aan daawanayay oo dee geesoolihian bataa ka eegaayo timirta iyo quraaca iyo waxyaabaha kala agyaayaan lama muuqan si gaar igu muuqday moogta war yaa sanbisaha cunada siaad isku haysay afurkiina cabaar yari ka harsan yahay in yari ka harsan yahay seetro yaa remote betire dagaalaa ka harayaa ku dhaafiyaba hahe ayaa dabeedna waxaa dhacday maxaana saacadda marka gacanta kuma hayo dabcan oo mataqaanaaye aan xitaa dee eegayo maayo lakin cibaadadan qiyaastaayay waan garta marka dhegahaygu way taagan yihiin oo waxaan dhegaysanayaa de wixii ciida codka baxaan dhegaysanayaayo oo de masaajidka eedaankiisaan la socdaa moogta haya
camalaanida way haysaayo war de baalkii quurayo eegaayo meel kalaba eegaayo hawsama hayo waan gartay waa isku soo fakarnay cidaan iska helnay maxay anigi aniga afar dabadeetana saan u eegaayey aan maxaa dhahdaay isha ugu hayay ayuunbaa hal mal dameer baa ciyey haye meel dursan ka ciyey oo goor maxay heedi xiliyada dee afarkii soo dhow yahay waan garta dameer khayraad iyo dameer shaydaan wuxuu ahaaba horta markuu qeyliyey ama maba ku maxay deeday ufiirsanin oo ma hubsanin ee xabadiisa bulshada ugu soo horreysay xaggaga soo xigtay hahe ayaan xiflay afkaa geliya hayoran dalas bilaa hadal baan ku xareeyey
oo waad cuntayba xabadiisan bulshada caynkeedii allah unaxariisto socodaysa fircawnta markay gashay
haye aad igu horreysa ama afka baan geliyey baan dabeetana raamsadaan liqay buu dabeetana markuu soo maarata kaar qaatay wareegkii labaad ee unba kala oray dabeetana marka dambe haddana haddana oranayaa mo
mar dambaad shubta ku war heshay inuu wuxuu dameeriyaroo eedaankii ahayd wareegii labaad markuu saa u xabaystay baan dabeetana gartay waxaa qaylinaya inaanu ahayn maxaan ahday wadaad eedaame u yahay inkaan qaba dameer ah haye dee xabada sambusa igu tagtay markaasaa isbarqabtay soonki miyuu jabay miyuu maxay ahaday baaba'ay miya wax allaala wax ku hadlo waan gartay xaasadii waxa uma sheegi karayo oo waa waxaa eedaanaya waa maxay iyo mayaa la eedaay midna maan odhanay haye waad iska shuurisa Waa- waa shuuriyo waa jaabiyey horta horta xabadii sambusa hayga dameerkii iyo baa laa daayey mataqaana waxba ii tareeno dee rabaan soonka igu sii adkaa oo mataqaanaaye daqiiqadii ugu dambeeyey ahaa waad oo karaar jabta ayaan kala jabay oo naftoo meel fog sii socotay oo mataqaana diyilo sii macsalaamaynaysay hahe
ayaa xabadii saamisa ku safaway moogtahay waa gartay oo kuda balukaada iyo daqiiqadan ka haray adaankii xafadan kusii sugo haye marka deela hadda xishkasaasaa xasuustaa dabeetana waxaan ku weyday dameerkaasoo markaas waxaan ka fikiro isweydoonshii waa dameerka nin yahow waa si xitaa mataqaana la oran jiray cashaan shaydaan baa isu sawiro oo uu qayladan iyo waxaan ka keena moogtahay hahe bisha rabadaana shaydaanki waa tan la xidhay hahe dameerkan baa see qayliyey ee saacadan weliba qayliyey maxaa ka dhawaajiyey maxaa ka dhawaajiyey uu la qayliyey moogtahay walle khadara waxbaa ku qabsaday annaga iyo dhegaystayaashu waanu kuu cudur daaraynaa maadaama ay ahayd ramadaankii kuugu horreysay ee aada soonto la yaab maad lahayn waa hagaag ciid wanaagsan baan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan caweyska washington markii aan diyaarinayay waxaa istuudiyaha ila joogay ismaaciil xuseen farjar ismaaciil wuxuu ii sheegay inuu ka warhayo urur dhan oo caalami ah oo caashaqu ku wada dhacay oo dunida daafaheeda kala jooga oo haddana ku midaysan ururkaasi caashaqa ismaaciil wuxuu ii sheegay in ururkaasi magaciisa la yidhaah naafada caashaqa ee adduunka markaasaan idhi war bal naafadaasi ii faahfaahay wuxuu iigu jawaabay ninkii ururka aas-aasay baaba jooga oo aan arrintaasi ka waraysanaya waa cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani aan cabdirasaaq weydiiyo cabdirasaaq horta kusoo dhawo ciid mubaarag marka hore macidow ciid alcaafiya walaal aadna waan kuu salaamayaa waxaad koox u samaysay heestan naafada caashaqa bal horta heestaasi sheekada ay ku timi ee kugu keliftay inaad hal abuurto maxay ahayd macnuu horta heestaa magaalada hargeysa laydhaha baan ka baxay magaalada budca laydhaha baan ku socday xaajo qoysun baa iyada qudheedaan ugu socnaan saaxiibna leeyi markii aan magaalada budco xaajadii kasoo dhamaynay aniga saaxiibtay xaajiyadiisna ay nala socoto iyo caruur ay haysataa ayaa magaalada sheekhu laydhaah dawga markan sheekh soo dhaafnay ayaa waxaan jawgu iska deganaa waxaan fara badan may jirin ayaa qoyskan aan la socday aad ilmo yaroo kamid ah kaadi u dejiyeen dabeedna yarkulaan gubisa buu watay ilaahay badankeeda leeyahay way kala yaro garteen adigu meesha caddo badanna way jirta inay waxoogaa ku yaro nagaadaan in yaroo ay iskaga yaro sheekaysano dhammaantayo bajaaj yar baa ismaaciil halkan istaagnay meel halkaasoo kale u jirta degan bajaajta waxaan ku aqaanaa inay magaalada dhexdeeda uga shaqaysato miskixiyan baan isku weydiiyonsiino bahashan yari meeshan maxay ka qabanaysaa saasideena abuurta inay soo qabsato waan u dhawaaday shiraaqeeda yare dhakada ayaa qof shiraaqeedaaba isku ridayn lanyariibu dhakada dhabarkiisana birta yar baa haysa labadiisa cagoodna waxay ka laalaadaan birtan yare kale xagga hore waan salaamay dadna markaan salaamay bugu yiri waa naga tagtana wareerin maxaad ahaydada buurtaa cidladaada bidaaamigaan ka nimi haye inaan arkay qof yaro kacsan inuu yahay dadna salaantaan ku celiyey markaan arkay inu calaysayadaan iskaga dhaqaaqay dadna hadalkayga waxaa kasii mid ahaa markaan ka dhaqaaqayay intu shacayb ku wada dhacay buuraa iska dhacday balafaaga si jiri haye haye haye haye markaan ereygaa ku yidhi ayaa hadalka ereygaa dartiiba hadalka noogu bilaabmay yaa kugu yidhi jacayl baa hayaba sidaa luquntoo keliya iga soo tilaacay waxaan ku yidhi buurtaa cidlada ama waaliyin baa ku keenaysaa iyo qof aan miyir qabin laana xaalad kale oo straysin baa ku keenaysa markaaqaateenu ninkii hadalkaa noo bilaabmay nin dhalinyaro anuu noqday magaciisa ma magacaabay isla waxaa ku dhacay gabadh iyo uwaday u hayso ayaa nin gabadha ay walaalayno wadaadi ka kaxaystay intumalow arrintooda diiday iyo isqabidooda dabadeedna balooda yar buu lahaa ninkan odaygiina dabadeedna waa ka kaxaystay magaalo kaluu kala tegey arrintaasaa deedna murigay iyo dhib ku haysay arrintii aan igaga sheekeeyey iyo aada u weyn baan uga dareen qaatay waan ka xumaaday isaga tala fiican baan siiyey oo ah inuu waktiga gacantii haynta ugu weyn uu haystaa waktiga tay waktigana haddii uu shalay tola geliyey siduu gabadhan u heli lahay sida ubad ugu yeelan lahayd maantana siduu u heli lahaa iyo siduu isagu isu sixi lahaa haddii uu geliyo inay wax badan u suuroobayaan qadarka ilaahay kasokoona in bilaaadmiga ilaahay ugu qiimeeyo dadaalkooda iyo waxay la yimaadaan wax ninkaa markii dambe adigu arrintiisa ismaaciilo waan la dhamaynay anugu magaciisaan ka qabtay telefoonkiisaan ka qabtay magaaladaa nimi waan u raadiyey ciddii aan islahaa waxbay ka qabanaysaa in iska danyarabuu ahaa cidaan anagu asaxaabnahay oo arrintana looga garaabayaan ugu diray arrintii ninkaasi wuu dhamaatay waxaan xasuustaa xataa berigo aan soo wada hadalnay iminka saaxiib ilaahayaan magaalada hargeysa iminka ka shaqaystaa waan gartay arrintii habeenkaa goobtaa ayaan isino ninkan iyo qof kastoo wax jeelaaday maxaa ka dhexeeya inaan wax ka dhexeeya oy wada leeyihiin jirin waxaan gartay inuu daran yahay ciidanka tababarkaa ka dhexeeya culimada kitaabka iyo barashadiisa haddee ka dhexeeyaan axkaamta fanaanka luuqda iyo heestii muusikaa ka dhexeeya macalinka wax dhigidta iyo qalinkaa ka dhexeeya kuwa kubadda ciyaara baashaa yare caagee ka dhexeeya guluubkan maxaa ka dhexeeyaan sidee la isku idhaahdaa saas waay baan ismaaciil oo yidhi naafada caashiqee adduunka ma tahay mid kamida naftaada ama qaybta wanaagsan kaga jir ama qaybta bilaateeye kaga jiro horta ma kamid tahay naafada caashiqee adduunka marka dhakhtar jacayl baad noqotay dhakhtarkii jacaylkaad noqotay marka xaggaa eegtay wallahi nin dhakhtarka jacaylka maxamed cali kaariyana waa aqaanaa ninkaasaan ruuyalayda iyo ninkaada aad baan heesahooda ula yaabaa siday u sawirayaan iyo sawirkooda iskuma tilmaami karo marka aan dee raggii hore eegayo iyo rag iminka joogaba markaan tooda eegayo ha anigu isuma garanayo waan waan dib baan u joogsanayaayo laakiin haddana taagtayda waxaan u gartay in meeshan gruub looga baahan yahy in magac bixin looga baahan yahay ah waxaa ninkan iyo hag badan oon garanaya ka dhexeeya oo adugu niman badani nimanay ka mid yihiin labaaan tiri maxaa dadka ka dhexeeya xiriirka maxaa maxaa dadka hogaanada afka soomaaliga iyo soomaalida oo dhan ka tirsan jacaylka ka hadla iyo dadka shacada ee wax jecel iyo fanaaniinta wax jeclaada iyo shicibka dadka caadiga wax jeclaada magaca ka dhexeeyaa raadiye marka naafada caashaqee adduunka ma tahay mid kamida naftaadu ayaa heestan laydhaah miyuu niyadaada degay jacayl ku nagaaday weli oo su-aalah intima digaagayaa miyuu ku nugtaamaya jacaylka miyaad la nooshay fanaanka mursal muuse ku luuqeeya marka dhegeystayaasha ayaynu u saari doonaa codkaas mursal muuse iyo heestaas naafada caasha kuley anigu heesta waxaan kaga helay ereyada uu ninkaasi isticmaalay naafada caashiqee adduunka ma tahay mid kamid a naftaada markaa bal waxaan doonaya idin xuna inaad ila wadaagtaan
jacaylka miyaad la nooshahay jacaylka miyaad la nooshahay qofkada caashadee adduunka ma tahay mid kamida naftaada
Thank you.
waa hagaag guud ahaan barnaamijka caweyska washington caawo waa naga intaa waxaan idinkaga tegayaa dhankayga ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhayr